In ka badan sadah boqol iyo konton carruur ah oo Uganda ah ayaa waxaa dharka ciidaha loogu qaybiyay degmada Armo ee gobolka Bari, iyadoona ciidsiintan ay ka qayb qaadatay shirkadda Golisa Telecom ee magaalada Armo xafiiskeedu uu yahay. Ugu horeyn, waxaa halkaa ka hadlay maareeyaha shirkadda Golisa Telecom ee Armo, Cabdiraxmaan Awciise, isagoona sheegay in carruurtan ay tahay sanadkii saddexaad oo xiriir ay ciidsiinayaan.
mashruucan runtii waxaa soo qaban qaabiyey xafiiska muasasada alminhaaj ee degmada carmo waxaa runtii ka qayb qaatay oo juhdi ku bixiyey oo maal ku bixiyey bulshada reer carmo meel kastoo ay joogaan waa shaqo la iska kaashaday qof walba kaalin ku leeyahay loo kacay in agoontaas la ciidsiiyo sanad walba bisha ramadaan runtii waxaan rabnaa inaan halkan uga ducayno dadkii shan iyo tobankaa sano mashruucaas maalkooda ku bixinayay oo soo waday welina diyaar u ah inay sii wadaanin ilaahay waxaan ka barinaa subxaana watacaala maalkooda inuu barakeeyo ilaahay maalkooda ha barakeeyo ilaahay maalkooda ha barakeeyo ilaahay cimrigooda ha barakeeyo ilaahay awlaadda ha u barakeeyo ilaahay xaaska ha u barakeeyo ilaahay waxaan kaa barinaya intii dhimatay oo mashruucaas qaybta ka ahayd oo aan soo gaarin sanadkii shan iyo tobnaad ilaahu qabriga u nuuri ilaahu naxariista janno sii ilaahu qabriga u waasici ilaahu jannadaada ugu deeq intaa noolna ilaahay subxana wataala waxaan ka baryaynaa ilaahu cimrigooda barakay oo maalkooda barakay oo camalkooda ikhlaas ilaahu uga dhig gudoomiyaha degmada carmo ee gobolka bari injineer maxamed cali shire ayaa dhankiisa ka hadlay ciisiinta carruurtan isagoo u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay isugu timid iyagana waxaan leenahay maadaama aad ehel iyo bulsho aad leedihiin idinka warqabta inta tabartooda idinkana sidaa ku qalbisamaada dadka ka qayb qaatay oo muxsiniinta oo khayrkan bixiyey waxaan leenahay silba jibaara in sha allahu tacaalana qorshe ballaaran oo kan ka sii weyn ka yeesha si ubadkeenna agoonta iyo waa la dhimanayaa dadka dhiban doona agoontooda intaba in sha allahu tacaala ay ugu sii magaranaysaa kifaaxaan oo ay waxtar ugu noqoto hadday tahay dhan waxbarasho iyo hadday tahay dhan ciidsiin iyo hadday tahay dhan dhinacyo badan iyo qiyamkooda iyo tarbiyadooda intaba marka waxaan leenahay waxaan balyaynaynaa aad iyo aad baan u bogaadinaya kulankeenna waxaan kaloo si gaara ugu bogaadinaya maxamed dadaal oo ah halgamaa weyn oo degmada runtii meel weyn ugu jira waxaan leenahay allah ku barakeeyo dhammaanteenna waxaan leenahay allahna barakeeyo soonka iyo salaada iyo cibaadana allahna ka aqbalo maalmo kooban ayaa naga xiga munaasabadda maalinka ciidul fidriga ah iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyey bisha barakeysan ee rabadaan iyadoona xiliyadan oo kale ay caruurta agoonta iyo kuwa daynartahaba ay wajahayaan xaalado ay ka walaacsan yihiin halkay ka heli lahaayeen wixii ay ku farxi lahayeen maalinka